waa hagaag dhegaystayaal intaasi aynu uga gudubna laanta afka soomaaliga ee b b c da halkaad kala socoteenna waa raadiyaha galgaduud oo si toos uga dhageysanaysaan muujada f m megahartis magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug sidoo kale waxaad naga maqlaysaan degmooyinka guriceel balambal iyo matabaan caalamka oo dhanna life streamka ayaa si toosa nooga maqlaysaan bogga aan ku leena internetka ee radio galgaduud com toddobaad weliba hadahan oo kale waxaad maqashaan barnaamijka tubta nabadda ee uu soo saara xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya barnaamijka boqol sagaashan iyo lixaad ayaa toddobaadkan dhegaysanaysaan hase ahaatee intayna barnaamijka inii soo gudbin waxa aan qeybaha dambe ee barnaamijka kusoo qaadan doonaa su-aasha toddobaadka oo ah dhowaan waxa ay dowladda soomaaliya dib u bilowday duulimaadyada gudaha dalka haddaba tallaabadani kaalin intee la eg ayay ka qaadanaysaa soo nooleynta dhaqaalaha dalka su-aashaas ayaan ka doodi doonaa qeybaha dambe ee barnaamijka haddii eeba idmo hase ahaatee iminka kusoo dhowaada qaybta boqol sagaashan iyo lixaad ee barnaamijka tubta nabadda ee uu soo saaro xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii boqol sagaashan iyo lixaad ee barnaamijka tubta nabadda toddobaadkan dhegaystayaal waxaan barnaamijkeenna ku eegi doonaa saamaynta wanaagsan ee dibubilaabashada duulimaadyada gudaha dalku ay ku leeyihiin dhaqaalaha dalkeenna barnaamijka waxaa marti noogu ah axmed macalin xasan oo ah maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo doctor cali yaasiin oo ah dhaqaalyahan wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idinla socodsiin doona faa'iise cabdi warsame iyo anigoo ah cali maxamed gutaale hase yeeshee intaynaan guda gelin bal aan si kooban u eegno sida duulimaadyada gudaha ee dhowaan dib u bilaabmay ay gacan uga geysan karaan soo kabashada dhaqaalaha dalkeenna iyo guud ahaanba nolosha dadka soomaaliyeed kadib markii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay kal hore ku dhawaaqday jiritaanka cudurka coronafirus ee gudaha dalkeenna ayaa waxaa dowladdu ay soo rogtay xayiraado iyo xanibaado dhowra oo la xiriira dhinaca duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah intaba arrintaas oo saameyn toosa ku yeelatay dhaqaalaha dalkeenna maadaama muwaadiniin badan ay shaqo la-aan ku noqdeen xanibaadahaasi dibubilaabashada duulimaadyada ayaa waxa ay suuro gelinaysaa in dhaqdhaqaaqii garoomada dalku ay dib u soo noqdaan sidoo kalena ay fududaadaan adeegyada waxbarashada ganacsiga iyo kuwa caafimaad ee dalkeenna waad mahadsan tahay guutaale balse aan barnaamijka ku bilowno wareysi aan la yeelanay axmed macalin xasan oo ah maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxaanuu ugu horeyn ka hadlayaa saameynta dhaqaale iyo tan bulsho ee xanibaadahaasi ku yeesheen dalka soomaaliya sida aada la socoto waddankan soomaaliya dadka isu socodka waxa ugu weyn ay isticmaalaan waa diyuuradaha laba degmo oo lixdan kilomitr isu jirta ayaad waxaad arkaysaa in dadkii ay isticmaalayaan diyuurado oo isaga duulayaan labadaas degmo oo isu dhow marka taana waxaa keenay xaaladda amni ee ka jirta wadanka marka baahi noocaas ayaa jirtay diyuuradihii markii la xiray dadkii oo dhan way ku adkaatay inay dhaqaaqaan marka dhanka kale dad fara badan oo maaragtay u shaqeeya shirkadaha diyuuradaha oo maxaliga ah oo soomaaliyeed ayaa jira dadkii shaqalaana ayaa soo wajahday shirkadihii waxay keeneen maadaama aanay shaqaalihii iyagoon lacag sameynin aanay sii hay karin dad badan ayaa la ruqseeyey adduunkao dhan shirkadaha hay-adaha ayaata iyo ekeyo waxay soo jeediyeen in toddobaatan kun oo shaqaalaha aviation ka shaqeeya ah ay shaqadoodii lumiyeen sababo la xiriira cudurkan marka shirkadaha diyuuradaha soomaaliyeed laftooda shirkad soomaaliyeed oo diyuurad leh oo mulkiyadeeda leh way yar tahay kulligood way soo kareystaan marka shirkadihii diyuuradihii inay hayaan oo ay kuruugii lacag siiyaan oo backin uu ku socdo overnight charges uu ku socdo macnaha way xamili waayeen marka diyuuradii oo dhan dib ayay u celiyeen wadankii oo dhan wuxuu noqday wadan aan dhaqaaq ka jirin dhaqaalo badan uusan soo gelayn dhinaca hawada soomaaliya markii aad fiiriso hay-adan waxaa soo geli jirtay laba milyan bishii oo kasoo geli jirtay diyuuradaha hawada mara afar iyo labaatankii saac waxaa mari jiray wadanka saddex boqol iyo konton diyuuradood oo aan deganayn marka cudurkani markuu dilaacay diyuuradihii hawada marayay waxay tiradoodii la ekaatay afartan afar iyo labaatankii saac ilaa konton taasoo saameyn dhaqaalo yeelatay oo laba milyan meeshii bishii kasoo gelaysay hadda waxaa soo gasha boqol iyo labaatan kun ugu badnaan laba boqol iyo toban kun marka saameyn aan la koobi karin ayuu yeeshay dhammaan shirkadihii soomaaliyeedna wuxuu ku khasbay in ay diyuuradoodii dib ugu celiyaan shirkadihii lahaa ee ay kasoo karaysteen maadaama duulimaadyadii gudaha dhowaan ay dib u bilowdeen kaalin intee la eg ayuu go-aankani ka qaadanayaa in noloshu si caadi ah dib ugu soo laabato horta go-aankani wuxuu saamaxay in shirkadihii ay seventy bercent ama boqolkiiba toddobaatan ay shaqaalahoodii dib u soo celiyaan oo nolol ay dad soomaaliyeed ka helaan midda labaad wuxuu saamaxay in dadkii soomaaliyeed ee kala xanibnaa at least wadanka gudihiisa ay isu dhaqaqaan waxaan arki jiray oo fasax naga soo codsan jiray islaam foolanaysa oo gobol ku xaniban oo dhali waysay oo u baahan in cisbitaal deg deg loola gaaro ma jirin markii hore waxaan arki jirnay oday nin odaya ama qof waayeela oo daawadii sokorta ay ka dhamaatay because of dhaqdhaqaaq la-aanta jirta isagii taa lafteeda khatar u galay inuu geeriyoodo waxaan arki jirnay qof dhaawacmay oo gobol ku dhaawacmay oo diyuurad la-aan daraaddeed dhibaato weyn usoo gaartay oo cisbitaal deg deg ugu baahnaa marka waad dareemi kartaa dhaqaaq intaasoo dhan way dhaqaajisay dadkii cisbitaal ayay imaan karaan dawadoodii si sahalay ku heli karaan marka qofkii dhaawacmana cisbitaal ayuu deg deg u gaari karaa marka waxaasoo dhan ay kala furtay midda kale shirkadihii soomaaliyeed dhaqaale xumadii haysay diyuuradoodii dib ay usoo ceshteen dhaqdhaqaaquna inkasta oo hadda uusan boqolkiiba boqol dhaqdhaqaaq u ahayn oo tijaabo ay ahayd waxawaaye wax weyn dhaqaalo fara badan ayay wadanka soo gelisay midda kale arintani waxay u tahay milestone ama waxay u tahay tijaabo waxay u tahay in dowladda soomaaliya ay ku qanacdo in shirkadii diyuuradii internationalka aan furi karno hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed si lamid a hay-adaha duulista ee adduunka ayay waxay dejisay sharci saamaxaya in dadkiina dhaqaaqaan cudurkiina la koontaroolo oo uusan cudurkii uusan sii faafin ilaa iyo hadda shantii bishaa la furay maanta oo ay lix iyo toban taariikhdu tahay wax oo cudura oo maaragtay zaa'ida oo lasoo wariyey ma jiraan wasaaradda caafimaadka si joogtaa isula soconnaa marka cudurkiina hoos ayuu sii dhacayaa dhaqdhaqaaqii dadkana si smootha iyo dhaqaalihii si oo soo kabasha ayuu ku jiraa marka waa calaamad aan dhihi karno ee lagu guuleystay istaraatiijiyadaas waa lagu guuleystay ugu dambeyn maxay yihiin xanibaadaha xakameynta cudurka ee sii socon doona gaar ahaana dhinaca duulimaadyada maadaama cudurka weli uu ka jira dalka halisna ku yahay nolosha dadweynaha sidii aan hore kuugu sheegaba waxaa jira sharci ay hay-addu dejisay oo cudurkiina xakameynaya dhaqdhaqaaqii dadkana saamaxaya boqolkiiba boqol dadku ma socon karaan gobol kasta waxaa loo diraa hal diyuurad maamul goboleedyada oo dhan hal diyuurad ayaa maalintii u kacda baahida safar ee jirtaana intaa way ka baaxad weyn tahay waxaad arkaysaa diyuurad boqol qof buukin ay soo samaystay laakiin diyuuradda cabasitigeeda oo konton ah konton bis qaadaysa konton bis keenaysa marka stiil xanibaaddii way sii jirtaa diyuuradaha ajnabiga oo kale oo internationalka oo imaanayay wadanka iyagana xanibaad ayaa saaran marka xanibaaddii weli way sii jirtaa dhaqdhaqaaqa si tijaabo ah ayuu hadda ku socdaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in sidoo kaleeto waxaa jira in qof kasta oo baxaya tijaabo laga qaado face mask loo xiro maarata qof dad badan oo waxaa jira laga dareemay temperature ama xumad laga dareemay qandho oo loo diiday safarkii marka xanibaadihii stiil way jiraan ma wada furna ayagana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa mar dhow in laga gudbo oo wadankana si fuula loo furo diyuuradii internationalka la fura dhaqdhaqaaqa dadkuna sidiisii hore uu kusoo noqdo dhaqaaluhuna si tartiib tartiiba ayuu usoo kabanaya hay-adaha caalamiga waxay saadaalinayaan in ganacsiga iyo dhaqaaluhu sidiisii hore kusoo noqdo waxay qaadan doontaa muddo ka badan sanad laakiin marketka soomaaliya markii aan fiirinay iyo khibradda aan u leenahay wuxuuna tusinayaa in si ka dhaqsiyo badan dunida uu dib ugu soo noqon doona haddii la yiraa aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa axmed macalin xasan oo ah maarayaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed welina dhegaystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka tubta nabadda qaybtiisii boqol iyo lix iyo sagaashanaad waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee ballan markan u gudubno doctor cali yaasiin oo wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho waxaana uu cali yaasiin ugu horeyn ka hadlayaa saameynta dhaqaale ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay nolosha dalka soomaaliya xanimaadaas waxay saamaysay laba dhinac ee aada u saamaysay dhinac waa dadkii ka shaqaysanayay eerboorada iyo travel agenceska oo shirkadaha maxaa ladhahdaa jara tigidhada iyo waxaas shaqaalahoodii aaday u saameysay oo shaqala-aan baa ku dhacday sidoo kale in dakhalkii kasoo geli lahay ama canshuurihii kii lahayd dowladda soomaaliya sektarkan oo dulimaadka oo diyaaradihii iyo maxaa lahahdaa iyo eelboradii iyo lacagii kasoo geli lahay intaba way baaqdeen marka lacag aan aada u yareen baa imbacti ku leedatay dhaqaalaha si guud sektarkan istaagii oo istaagay dartiis marka keliya maahan dowladda dhexe xataa dowlad goboleedyada way saameynaysaa because local flightskii iyo kulli waa wada istaageen diyaaradihii gudaha iyo kuwii dibaddaba lacagii kasoo geli jiray landing figa oo diyaaradaha kasoo degaan iyo dhammaan tigdhadii lacag la saari jiray wax dhan waa istaageen canshuurihii laga helayay marka saameyn baaxad leh ayay saameynaysaa sektarkaas dartiis istaagii oo istaagay covid nneteen-ka ugu dambeyn maxay yihiin tallaabooyinka la qaadi kara si loo dheeli tiro saameynta ba-an ee uu geystay cudurka covid sagaal iyo toban saameynta ka timid dhanka covid nneteen oo dhaqaalaha soomaaliya saameeyey waxay aada si loo balans gareeyo oo oo culeyskaas ama dhibkaas ka yimid loo balans gareeyo waxay la tahay inay u baahan tahay in dowladda soomaaliya ay kaalmo ka hesho maxaa lahahdaa donariska caalamiga ah ay kaalmeeyaan bajetka dowladda soomaaliya oo saameyn ku dhaceyso maadaama dakhliga kasoo geli jiray diyaaradaha iyo landviga ay hoos u dhaceen waa qeyb dhinaca kale in si dhaqsaa loo furo oo haddaba waa bilaabatay in la furo localka sidoo kale internationalkana dhaqso la furo dhaqso laga soo kabto intuusa sanadka dhammaanin haddii kale waxay ku yeelanaysaa qeybta dambe sanadkan kuwaatarka dambe bajetka dowladda saameyn badan bay ku yeelan doontaa marka dadkii ka shaqeyn jirayna shaqada dib u helayaan haddii dib loo furo marka sida u fudud oo loo baalans garay kara waxay tahay in diyaaradii internationalkan dib loo furo maadaama cudurkii oo gabaabs yahay oo yaraaday oo internationalka la furo si lookalka loo furo ayoo kale marka saasaa loo baalans garay karaa iyo inay helaan maxaa lahahdaa kaalmo deg dega oo bajetka dowladda la kaalmeeyana waa waa waa waa soo jeedinaynaa oo aad bay aad bay ugu baahnaan lahayn kaalmadaas si si dakhligii kasoo geli lahaa meeshaas loo kabo aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cali yaasiin oo ah dhaqaalyahanuu wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka saaxiibada beesha caalamka ayaa muujinaya walaacooda iyo rajada adag ee ay ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamanka federaalka ah aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyin wakhtigooda ku dhaca oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortaminta u leh qaranka soomaaliyeed saaxiibadu waxay si joogtaa ugu baaqeen wadatashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro noocyada doorasho ee sannadka labada kun iyo labaatanka taasi waa sababtay u soo dhoweeyeen go'aanadii ay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada ku gaareen magaalada dhuusamareeb labaiyo labaatankii bishan luulyo taasi oo ah tallaabo muhiima oo loo qaaday si loo gaara yoolkaas
waa tahay dhegaystayaal markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka aan u weecanno dhinacii madaadaalada aan ku yara nasanno heesta fayadhowr oo ah hees ka hadlaysa xakamaynta faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban iyo sida ugu habboone ay tahay inaanu isaga ilaalino
Afidin hafaafi si aan faydadkani fooday bulshada
maha fije saabun ku fidi felabata sikin fejignaan kumay sakafoo lafkana hawdhaway faraha taabsi faraha
heestaasi fayadhowr waxay ugu dambeysay dhegaystayaal barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan mar kale ay idinla socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebookka ee ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijka oo ah qaybta qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad ka dhegaysanaysaan barnaamijka
waa hagaaga dhegeystayaal intaas aynu uga gudubno qaybta hore ee barnaamijka tubta nabadda oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo galguduud waxaana soo saaraa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya waxa aan gudagelaynaa qaybta jawaab celinta dhegeystayaasha oo toddobaad weliba markay barnaamijka dhegeystaan aan weydiino su-aasha toddobaadka waxaana isbuucan kusoo qaadanaynaa dhowaan waxa ay dowladda soomaaliya dib u bilowday duulimaadyada gudaha dalka haddaba tallaabadani kaale intee la-eg ayay ka qaadanaysaa soo nooleynta dhaqaalaha dalka qadadka telefoonka ayaa toos uga soo qayb qaadan kartaan eber lix hal toddobo toban iyo afar toban iyo laba toban iyo laba ayaad naga soo wici kartaan wicitaanka tooska ah eber lix hal toddobo toban iyo afar labaatan iyo toddobo labaatan iyo toddobana waa qeybta fariimaha barnaamijka qaybta jawaab celinta dhegeystayaasha waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax xasan faarax dhanka farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdifataax yare ee dhegeystaha ku jira iyo dhanka farsamada halo halo a walaal raadiyaha naga dhegeysanaysid iska fogay si aan isku maqalno halo
haa salaam calaykum waalaikum salaam magacaaga iyo goobta naga soo wacaysid
nima waa beri gurcaan
haye barnaamijka ma la socotaa
haa
haye sidee kula taha adiga tallaabada markaasi dib loogu fasaxay duulimaadka gudaha kaalinta ay ka qaadanayso soo nooleynta dhaqaalaha dalka kaali weyna ka qaadan kartaa haddaad sharaxaad kasii bixido qaabkee waa hagaag dhegeystayaasha weli qadadka telefoonka ayay si aada usoo buux dhaafinayaan dhegeystaha kale ayaan fursad siinayaa ee qadka ku jira halo walaal magacaaga goobta naga soo wacaysid
ilam oo joogto mustabaan gaaraan xaafadda
barnaamijka waa la socotaa su-aasha toddobaadkan ee barnaamijka tubta nabadda waxa badan wadamo kala xirnaayo isfurmi karo wax walba oo dalka dibadiisa laga keeni jiray oo lakeen la keeni karo waxyaala badan ay keeni kartaan
marka dhaqaalaha waxay kula tahay inuu dib usoo laabanayo oo saameyn awal ay ku leed isku xirnaanshaha garoomada gudaha haa haa haa waa ku mahadsan tahay sida aad uga fal celisay barnaamijka iyo su-aasha toddobaadkan dhegeystayaasha ayaa weli qadka si weyn usoo buux dhaafinaya iyadoo fariimo badan ay noo yaalaan oo aan isku dayi doonan qaar kamid aan akhriyo laakiin dhinaca wicitaanada ayaan aada jaanis u siinayaa dhegeystaha ku jira halo walaal magacaaga iyo goobta kasoo wacaysid idaacadda
magacayga waa samiiro cabdiraxmaan cabdulle oo kaala soo xiriireysa dhuusamareeb gaar ahaan xaafadda waharcadde
samiiro barnaamijka haddii aad la socoto waxa ay tahay su-aasha toddobaadkan aan kusoo qaadanayno tubta nabadda dhowaan waxay dowladda soomaaliya dib u bilowda duulimaadyada gudaha dalka haddaba tallaabadani kaale intee la-eg ayay ka qaadanaysaa soo nooleynta dhaqaalaha dalka
fikirkeeda haddii aan ka dhiibto wax badan ayay ka qaadanaysaa maadaama ay in badan ee xirneed looga jiro oo corona viruska darteed wax badan dhaqaalo badan ayaa hoos u dhacay sida eeraboorada maxaa ajinsiyadoo kaleeto duulimaadyada marka hadduu dib u furmay wax badan ayay dhaqaalaha kor u qaadi kartaa ayaa aaminsanahay
aadaa u mahadsan tahay sida faahfaahsan ee aad markaasi uqadaa dhigtay jawaabtaada waa kaaga mahad celinaynaa barnaamijka tubta nabadda qaybta jawaab celinta dhegaystayaasha ayaadna la socotaan barnaamijka boqol sagaashan iyo lixaad ayuuna yahay barnaamijka tubta nabadda ee aad toddobaadkan maqlaysaan dhegaystaha ku jira qadka alo alaa raadi gulguduud haa walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriiraysid barnaamijka tubta nabadda ayaa toos u maqlaysaa toddobaad waliba hal mar ka baxa raadiyaha galguduud magaceega maxamed xusaan waxaan joogaa magaalada buusmare xaafadda waa beri su-aashaan maxay kusoo kordhin kartaa diyaaradaha dal dib loo furay dalka dhaqaalaha dalka ha haddaan dib kuugu celiyo su-aasha aan kuu soxo waa dowladda soomaaliya sidaad la socotid dib ayay u bilowday duulimaadyada soomaaliya oo gudaha way fasaxday tallaabadaas kaalin intee la-eg ayay ka qaadanaysaa soo nooleynta dhaqaalaha dalka
waa su-aal muhiim ah dhaqaalaha dalka horta diyaaradaha localka ah kolla canshuuro ee garoomada iyo maxaa kasabka uu ka qaadi jiray markii diyaaradihii la joojiyey diyaaradihii airboodhada laska dhigay marka lagama qaadi jirin marka lagama qaadi jirin isheeg lacagtii laga qaadi jiray way baaqatay haddii diyaaradi dib loo bilaabo isku socodka gobolada isku socodka gobolada wuu furmaa dhaqaalihii dib aa loo hela oo maxaa dowladdu qaadi jirtay laba faa'iidadaasay ku wadateen aada aada umahadsan tahay aragtidaada iyo sidaad u dhiibatay waa hagaag dhanka fariimaha haddii aan soo koobo fariimo badan ayaa yaalla dhegaystahan waxa uu leeyahay magacaygu waa cali cismaan waxaan ku suganahay xaafadda horseed ee dhuusmareeb waxa ay ka qaadanaysaa ayuu yidhi dhegaystahan arrinta dhaqaalaha wax weyn waayo garoommada xirnaa dhib badan ayaa lagu qabay oo dadka iyo ganacsatada iyo waxyaabihii horey markaasi deegaanka u imaan jiray ayaa aad u yaraaday oo muqdisho ayaa markaa fiiriso iyo guud ahaan soomaaliya waxay ahayd mid diyaaradaha gudaha shaqo badan ay u hayeen dhanka dhaqaalahana wax badan ayay arrintaasi ka taraysaa aada u mahadsan yahay dhegaystaha dhegaystaha kale waxa uu isna leeyahay waxa aan inkala soo xiriirayaa deegaanka calalaale ayuu yidhi oo hoostaga gurceel magacayguna waxaa la dhahaa ayuu yidhi xasan jaamac waxa ay la tahay arrintan muhiim ayay tahay in gudaha la furo sidoo kale kuwa dibaddana waa in la furi doono ayaan rajaynaynaa ayuu leeyahay oo taasi dhaqaalaha waxweyn ayay keenaysaa waayo cudurka karoonaha ayaa saameyn weyn nagu yeeshay oo dhaqaalihii oo dhan la degay waana laga dareemay guud ahaan soomaaliya hadda xaaladdu waa ka soo rayn doontaa ayuu yidhi haddii sidaan wax iska beddelaan waa mahadsan yahay dhegaystayaal badan ayaa fariimo badan soo diraya intii aan ka gaaro ayaa markaasi hadba aan ka akhri doonaa dhegaystahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum cabdifataax xasan faarax waa ku salaamay waa cabdicasiis maxamed haddii aan ka hadlo duulimaadka waxaan isleeyahay waa ku mahadsan yihiin dowladdu waxay ka qaadatay kaalin weyn maxaa yeelay wax badan ayaa isku xirxirnaa ayuu yidhi waa hagaag dhegaystahan kale haddaan u raaciyo fariintiisa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum cabdifataax waa faraxsan oo joogta xaafadda sagal guraceel waxa ay ka qaadan kartaa kaalin muhiim ah oo waxaa shaqo ka helaya shaqaalo badan oo shaqeeya oo shaqo la-aan noqday ayay ka waddaa halkaasi in duulimaadada dib loo furo waa hagaag dhanka wicitaanka ayaan eegayaa iyo dhegeystaha ku jira halo
halo
haa walaal magacaaga iyo goobtaad naga soo wacaysid
walaal magacaygu waa cabdulqaadir cabdi waxaan joogaa degmada gurceel waa tahay haddii aad la socoto barnaamijka maxay ta aragtidaada ku aadan kaalinta ay dhanka dhaqaalaha inuu soo noolaada ka qaadan karto in dib loo furay garoomada gudaha ama duulimaadka gudaha soomaaliya
waay waxaa ka sii aadi karaa dhaqaalo weyn baa ka sii aadi kara barke markii hore duulimaadka gudaha wax badan baa ku xanibnaa oo dad ah iyo dhaqaale intaba dhaqaalihii kasoo geli jiray xagga dowladda waa kasoo gelaya dadweynaha waa ka soo gelayaa waa la kala macaashayaa waxaa jira macaashad badan oo ku xirnayd duulimaadka gudaha oo dadku aada ugu dhibanaa haddana ay u fududeysay furitaankii diyaaradaha
marka wax badan ayaa isbedelaya ayaad aaminsan tahay haddii mar duulimaadka gudaha uu bilowday
aada iyo aada boqolkiiba siddeetan waa isbedeleysaa
aadaa ugu mahadsantaha aragtidaada iyo sidaad u dhiibatay waa hagaag qeybihii dambe ayaan soo gaarnay warcelinta dhegaystayaasha ama jawaab celinta qaybta dambe ee barnaamijka tubta nabadda ee raadiyo galgaduud aad ka dhegaysataan jimco weliba qaybta boqol sagaashan iyo lixaad ayaadna toddobaadkan maqasheen dhegaystaha ku jira ayaan siinayaa iyadoo toddobaadkan su-aashu ay tahay dhowaan waxay dowladda soomaaliya dib u bilowday duulimaadyada gudaha dalka haddaba tallaabadani kaalin intee la eg ayay ka qaadanaysaa soo nooleynta dhaqaalaha dalka halow dhegayste walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysa
waa cabdiqani oo kasoo wacayo deegaanka fooley
haye haddii aad la socoto barnaamijka maxay kula tahay in duulimaadyada gudaha dalka ee dib loo furay ay markaasi kaalinta leeg ayay ka qaadan karaan soo nooleynta dhaqaalaha dalka
kaalin muhiim ayay ka qaadan kartaa waayo in la furo duulimaadka gudaha waan rashay doonaa in la furo duulimaadka dowladda waa tahay aada u mahadsan tahay dhanka fariimaha ah ayaan aadayaa oo aada u tiro badan intii aan ka gaaro dhegaystahan waxa ay tiri magacayga waa safiyo waxa aan ku suganahay xaafadda dayaxay dhuusmareeb wax weyn ayay soo kordhinaysaa in duulimaadyada gudaha la furo waayo dhaqdhaqaaqa dhan ayaa ahaa mid aada u taagnaa ayay tiri marka hadda dadku hadday isku socdaan dhaqaalahana halkaas wax badan ayaa ka soo kordhaya dhegaysto kale oo fariin soo qoray isna waxa uu yidhi magacaygu waa cigaal waxa aan ku suganahay degmada balambal waxa ay la tahay ayuu yidhi in arrintaas wax weyn durbe iska beddelaan marka duulimaadyada la furay waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaha dib usoo laabto waayo karoonaha saameyn weyn ayuu ku yeeshay dhaqaalihii soomaaliya oo dhan dhegaystaha kale haddii aan raaciyo wuxuu yidhi magacaygu waa ibraahim oo jooga guraceel haddii aan ka qayb qaato arrinka duulimaadka kaalin weyn ayay ka tahay dhaqaalaha waa hagaag guud ahaanna intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa qaybtii jawaab celinta dhegaystayaasha ee barnaamijka tubta nabadda oo toddobaadkan aad maqasheen qaybta boqol sagaashan iyo lixaad ee barnaamijka tubta waxaana idinla socodsiinaya qaybta jawaab celinta anigoo cabdiftaax xasan faarax dhanka farsamada cabdiftaax yare ayaa ka qaabeynayey waxaana u mahad celinayaa dhammaan dhegaystayaashii sida tooska ah markaasi barnaamijka uga qayb qaatay dhanka wicitaanka iyo dhanka fariimaha iyo weliba kuwa aysan markaa u suuragelin oo barnaamijka iyagoo doonaya inay ka qayb qaataan uu soo idlaaday dhammaantan oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa intaan toddobaadka kale haddii eeba idmadib uu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo